أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka ayaannu uga warannaa kuna falanqeynaa dhacdooyinka taagan iyo mawaadiic kala duwan oo muhiim ah hadduu allaha awoodi lihi doono toddobaadkan waxaannu ku eegi doonnaa qofka uu ahaa sheekh maxamed mire jaamaca waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya oo toddobaadkan ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo maraykanku ay ka geysteen duleedka deegaanka kunya barow ee wilaayada shabeellaha hoose barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo aqoon wanaagsan u lahaa sheekh maxamed mire waxaa kale oo martida barnaamijka ka mid ah sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdul ilaah oo qudhiisa ee si shakhsi ah u garanayay sheekh maxamed mire sidoo kale waxaa ka qaybgelaya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ah falanqeeya arrimaha geeska afrika dhegaystayaasha ayaa iyaguna shacuurkooda kasoo dhiibanaya mowduucan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaannu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida hofurfurashada barnaamijkaba aad ku maqasheen waxaan maanta ku eegi doonaa diiradda jimcaha qofka uu ahaa sheekh maxamed mire oo diyaaradaha maraykanku ay ku beegsadeen toddobaadkan gobolka shabeellaha hoose waxaana aan barnaamijka ku bilaabaynaa warbixin dhacdada uu ku eegayo wariyaheenna haashim cabdinaasir sheekh maxamed mire jaamaca waaligii walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka deegaanka kunya barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sida lagu caddeeyey bayaan ka soo baxay hogaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab khamiistii shalay bayaanka ayaa lagu caddeeyey in shiiqu oo muddo ku dhow nusqarni uu dadaal iyo juhdi ugu jiray horumarinta iyo difaacidda diinta islaamka waxaana habka uu ifka uga tegay lagu sifeeyey inuu yahay kii ugu wanaagsanaa oo shahaado qaadasho ah isagoo sida calanka islaamka kana soo horjeeda calanka kiristanka shisheeyaha ayaa dhankooda bayaanka kadib waxay shaaciyeen inay dileen sheikh iyo hogaamiye ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wacad ku maray in dhiigga sheikh ah uusan meel cidlaa dhici doonin loona canqaabi doono kuwo ka mid ah dembiilayaasha diyaaradaha maraykanka ayaana habeennimadii afar iyo labaatankii jumaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afar iyo labaatanka diseembar laba kun afar iyo labaatanka ah ayaana la duqeeyey si dhiiggiisu uu isugu bedelo nuur iyo naar waa ilays uu iftiiminaya dhabaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta oo uu maraykanku naga dilo nin rageed goba waxaana beddela nin gobeed ka adag ballanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaadaya wiilal alla rumeeyey oo aan diin aan islaam ahayn iyo dhabba aan jihaad ahayn ku raalli noqon doonin waxayna ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hadur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga ah uga imaan doona guutooyinka fadxiga ee heeganka iyo kabiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh maxamed mire wuxuu ahaa nin hala adag oo ifka u nacab gumaystaha waxaana ka go'need in shisheeyaha lala dagaalamo ilaa waddanka laga xoreeyo wuxuuna si mabda'iyan ah u aaminsanaa in guushu dhowdahay oo shisheeyaha laga guulaysan doono waana kan mid ka mid ah hadalladiisii waxaan leeyahay horta dadka oo muslimiinta oo dhegaysanaya guud ahaan waa in la ogaado gaaladu horta weligeed waxa ay xumaan kama zuulayaan kamana tegayaan ilaa dhibaata ay uga dhacda ilaahay baa inoo sheegay walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bimaa sanacuu qaaricatun aw taxullu qariiban min daarihim xataa ya'tiya wacdullahi gaalada xumaan asal ma dhaafaayaan waa in marka haddii marba aysa xumaan dhaafaynin ilaahayna tabaaraka watacaala ilaa musiibooyin ayuu la daba joogaa oo wixii ay kasbadeen darteed baa allah tabaaraka watacaala musiibana ula daba joogaa marka dadka muslimiintana guud ahaan waxaan leeyahay allah tabaaraka watacaala waxa weeye ka cabsada sabra marka dadka muslimiinta ah ha ogaadeen ilaahay tabaaraka watacaala qowlkiisa ah hana ku dheheen qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam wabi'sa almihaad yacni gaalada waa laga adkaan doonaa haddii alla yidhaahdo alla qowlkiisana way qul waxaa ku dhahdaa buu allah tabaaraka watacaala kuleeyahy dadka mu'miniinta ah liladiina kafaruu kuwa gaalada waxaad ku dhahdaa satuglabuuna waa laydinka adkaanaya dagaalkan hadda aada ku jirtaan ay muslimiinta aada kula jirtaan waa laydinka adkaanaya xatman waaye waa laydinka adkaanaya saas buu alla tabaaraka watacaala leeyahay tuqlabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam waana laydiin soo kulminayaa aakhirana hadhow jahanamaa laydinku kulmin doona waa bisa almahaad waa hagaag codkaas shahaadadiisa allaha ka aqbale eh wuxuu ahaa sheekh maxamed mire waxaana u dambeeyey warbixintii haashim waxaa naga xasuus ah in qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan mid ka mid ah dardaaranada sheekh maxamed mire oo ka tarjumaya arrimaha uu sida gaarka ah isha ugu hayay waxaan markaan toos u gelaynaa barnaamijka iyo falanqeynta waxaan soo dhaweynaya martida edhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh jaamac cabdisalaam xaggaaga haddaan ku horeeyo marka hore waxaad nooga warantaa aqoon intee la eg ayaad u lahayd sheekh maxamed mire bismillaah walxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd sheekh maxamed mire amiirkeennii ilaahay subxaana watacaalaa waxaan ka baryaynaa inuu shahaadadiisa aqbalo raallaahanshihiisiyana uu ku soo dhoweeyo ku irsaaqo eheladiisii iyo aqaaribtiisii iyo asxaabtiisii iyo mujaahidiinta oo dhanna waa ugu bishaaranaynaa shahaadadiisa ma aha geeri foolxun oo laga tacsiyeeyo waa mid qurux badan oo qiimo badan oo lagu bishaaraysto weeye aan ku faraxsannahay shahaadada ilaahay uu ku irsaaqay subxaana watacaala gadaashiisana waxaan ilaahay ka baryaynaa hawshii u ahayo qof uga sii firfircoon uga daacad badan uga wax soo saar badan inuu noogu bedelo badiil qiimo badan oo kasii qiimo badan inuu ilaahay noogu bedelaa ilaahay ka baryaynaa intaa ka gadaal sheekh maxamed mire raximahullah waradia canhu waxa ay ugu horeysay oo aan bartay xilligii maxaakimta laba kun iyo lixdii malaan jowla dacwada kismaayo ku tagnay aniyo rag kale waxa uu ka ahaa meeshaas markaa ra-iiska dacwadii ictisaamka oo ka jirtay kismaayo ayuu sheikhu ahaa shirgaddii dalsan iyadana maamulu ka ahaa marka xilligaas waxba aqoontiisa igu horreysay barashadiisa inta aan ka bartay waxa uu ahaa qof aad iyo aad u akhlaaq badan oo ilaahay subxaana wa tacaala mucaamaladiisa iyo dhaqankiisa ilaahay uu toosiyo hagaajiyey inuu ahaa ayaan ku bartay kadib muddaan hadda jaamaha dambe sanooyinkan dambe aan la shaqaynayey qof akhlaaq badan oo haddii uu xataa qalad qofka shaqaalaha shaqada la hayaay uu galo kelimad uu dhibsada aan u quurin aad kelimaadkiisu ayuu maaragta u aruursan yihiin ayuu ahaa una dulqaad badan oo maaragtay xilmi badan oo kaalsiye badan ayaan ku bartay inuu ahaa waxaan kaloo ku bartay dacwada nashrinteeda iyo bulshada in la gaarhsiiyo xaqa aad iyo aad inay go-aan uga ahayd oo uu maaragtay hamigiisu uu ku weynaa oo wax ka mid a haddaad ku soo qaadid dacwada bulshada say ku gaari lahayd uu maaragtay bururayay ama jidboonayay bal ku celi say kula tahay uu maaragta u dhahayey waanad garanaysaa hadda hadda xamlada u dambeysay dowrkii uu ku lahaa iyo fikraddeedii iyo dhaqangelinteedii marka nin khayrkaa aad iyo aad u jecel bulshada inuu gaaro ayaan ku bartay wabilaahi towfiiq waa tahay waan kuu soo laabanaya sheekh cabdulilaah maxaad ku xusuusanaysaa muddadii ugu dambeysay ama sannadihii ugu dambeeyey ee sheekh maxamed mire uu ahaa waaliga wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sheekh maxamed mire ilahay shahaadisaa ka aqbale dhowr kulan baan dhowr weelo baan isku aragnay goobood aan ka xusuusto goob camal oo lagaga hadlayey labada maktabe maktabka dacwada iyo maktabka tacliim si loo horumarin lahaa oo rag inta loo saaray lagu lafaguray kursi guddoomiya noo ahaa meesha waa isku barannay shirkii oo culimada ka dhacayey lagaga soo bayaanaadka kasoo saarayey oo dhacayey muddo hadda ama saddex sana laga joogana shir guddoon buu noo ahaa kadibna waxaan kaloo meesha saddexaad isku aragna waxay ahayd shirkii maaragtay afrika maarata sharqi afrika shirki maarata kulmiya loo dhamaabu ahaa sheekha waxaan ku xusuustaa inuu ahaa nin intaa yar shaqadan oga dhexaysay nin dulqaad badan taxamul badan shaqo badan qalbigiisu furan yahay maxaa la yidhahda ay shay khidmada adeega dadka xataa isagu maarta isagoo shirgudoomiya oo meeshaba isagu maartay shirku maartay uu loo caqiday inuu isagoo gudoomiya ka noqdo haddana khidmaadka iyo ragga maarta shirka qaybgalay ugu adeegayo waa ka muuqatay waxaan kaloo ku xusuustaa sheekha inuu ah nin taqwo badan xishood badan aad u xishood badan oo maaragtay aad u xush carabkiisuna dikriga ilaahay nin laazimo ahaa waxaan kaloo xusuustaa waktigu intuu waaliga ahaa walaadka waxaa soo maray dhowr dhacdo oo aad u cuslaabaa soo maray ama dhowr dhibaataa ku timi wilaayaadka dadka degan mid waxay ahayd abaarihii abaarihii oo ku dhuftay dalka ayay ahayd abaarahaas dee wuxuu ahaa markaska ama maaragtay kulanka maaragtay ragga gurmanaya iyo ragga badbaadinaya dadka abaaro ku dhaceen meesha u laabanayaan meeshay ka daba qaadanayaan meesha tawjiiha iyo dacmiga maaliga iyo midka maaragtay macnawigaba ay kala kulmaya isagu ahaa arrintan waxaan isleedahay sidii la rabay iyo ka fiican ayuu u gutay sheekhu ilaahay shahaadisaa ka aqbale arrinta kaloo dhacday waxay ahayd daadadkii ama faydanaadkii ku dhuftay iyadana walaayadka ku dhuftay oo dhib badan maaragta dadka qaar ka soo gaadhay waa tii maaragta gurmadkaad ogeydeen ee wada aragteen kolle aflaan baa laga sameeyey la wada arkay wixii dhacayey iyo hawshii socotay iyo majhuudkii la bixinayey isagana markas buu ahaa meesha loo noqonaya ayuu ahaa meesha wuxuu ahaa ay firaqan dadka wax badbaadinaya ilah wax badbaadiye dadkan gurmanaya ee wax badbaadinaya ay maaragtay u noqdaan ee isaga dacamka maadiga iyo midka macnawiga isaga meesha kasoo qaadanayaan buu ahaa qofka tawjiihinayuu ahaa qofka habeenaya maalin u taagan buu ahaa qofka ilaahay gacmaha u taaganaya inuu hawshaas ka samata bixiyo muslimiintaas ay dhibta soo gaadhay buu ahaa waxaad xusuusataan kumanyaal qoys ama boqolaal aan idhaahdee oo daadadku ay saameeyeen oo webiga juba jiinkiisa yaagiisa ay ku saameeyeen sidii maaragtay iyagoo naftooda khatar gashay loo soo badbaadiyey oo looga soo saaray dhulkay biyuhu ku godoomiyeen islamarkaana loo gaadhsiiyey waxay ku noolaan lahaayeen hadday cunto tahay hadday dawo tahay hadday waxay kaneecada maaragtay ay iskaga beegaan ay tahay baad xusuusataan waxaad xusuusataan markii haddana biyihii ilaahay joojiyey maaragtay fatahaadii in iyagoo nabad qaba meeshoodii lagu celiyey dib loo dejiyey howlahaasoo dhan sheekhu wuxuu ka ahaa dee qof xawle doorka ugu weyn qaadanaya buu ahaa oo raggii saaxiibadiisa wilaayaadka isaga dee amiirka u ahaa iyo raggii maaragtay nuqabadii maaragtay kasoo jeeday meelaha ay daadad ku saameeyeen ninkay maaragtay ka dab qaadanayeen wuxuu ahaa isaga tawjiihis ay ku shaqaynayeen isaga u noqonayeen wixii culays soo falsaar ayuu ahaa arrinta saddexaada dhacday waxay ahayd xamladii gaaladu ay soo qaadayo gaala raacyadu ee wilaayaadka iyadana waxaan dadkii iyagana markaa u baneeyey gaalada iyo murtadiinta magaalooyinka u baneeyey ee duurka galay waxay ahayd gurmadkii loo fidinayay iyo biyihii laga dabageynayay cuntadii iyagana waktigiisa bay kusoo beegantay halkaana waxaan isleeyahay si fiican iyo sidii rabay ka fiican buu sheekhu maaragtay uga howlgalay u gutay baan isleeyahay waxaan isleeyahay xamlada ay soo qaaday gaaladu iyo murtadiintu waxa ilaahay ummadda uu kaga jebiyey ee ilaahay guusha ku siiyey waxa weeyaan dadkii ducafada ahaa ee kuwii abaaro ku dhaceen ha noqdeen ama kuwii fatahaad saamaysay ha noqdeen ama kuwii guryahoodii ka barakacay iyagoo diintooda la cararayo duurka galay ha noqdeene fidintii gacantii loo fidiyey iyo sidii laisugu taagay iyo ducaday maarata ay mushaaniinta iyagu u duceeyeen oo gacmaha kor u taagteen ayaa ilahay wax guulahaaso dhan ku keenay waan isleenahay sheekhana ilaahay juhudkiisii uu barakeeyey baan isleeyahay waatay dee ahayd wahal tursaquuna wa tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum taasaan isleeyahay sheekha marka intaasaan waxaan ka xusuustaa intii uu walaayada walaayadka waali walaayadka u ahaa hawlihii maaragtay lasoo gudboonaaday iyo siduu maaragtay ugu idaareeyey ugu maamulay ugu maareeyey si xigmadaysan si cilmiyeysan si maaragtay sabir iyo ku jiro dulqaad badan ku jiro taasaan sheekha ku xusuustaa waa tahay aan siiyo markan aqoonyahan maxamuud ugaas maxamuud waa maxay aragtida aad ka bixinayso sida uu sheekha ifka uga tegay maadaama uu soomaaliya ka socdo dagaal mabaadi'da ku salaysan oo u dhexeeya maraykanka iyo muslimiinta gaar ahaan mandiqadan bariga africa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaale adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka iyo sidoo kale walaalaha barnaamijka ka qayb qaadanayaba waxaan isleeyahay jawaabta qodobka koowaad waxaa weeye geeridu iyo dhimashadu sida caadiga ah gunaanad bay u tahay nolosha ruuxa iyo qofka biniaadanka ah oo waa gabagabada insaanka intuu doono adduunkan maaragtay ha ku noolaado intuu doonana ha jiro xilliga ay geeridu ku imaanayso waxaa isweydiin le marka marka qofku geeriyoodo nolol noocee ah ayuu noolaa oo ay geeridiisu gabagaba u tahay ma nolol tii biniaadanka loogu talagalay oo loo abuuray huu noolaa mise nolol taa kasoo horjeedo oo khilaafsan oo ka duwan maaragtay ayuu noolaa jawaabta waxaan leenahay sheekha maaragtay waxay ku caddahay siiradiisa iyo inta dadka yaqaanaa ay ka sheegeen oo tusaale ahaan bayaankii u dambeeyey xarakadu soo saartay waxaa ku qornaa muddo afartan sano ah ilaahay kitaabkiisa marna dadka inuu baro oo uu ugu yeero oo uu fahansiiyo marna inuu difaaco oo u jihaado oo dhiiggiisa iyo dhididkiisa iyo maalkiisa iyo caqligiisa uu ku difaaco maaragtay waqtigiisa inuu ku bixiyey muddada maaragtay afartanka sano ah geeridiisu waa geeri marka gabagaba u ah oo gunaanad u ah nolosha noocaas oo sharafta leh oo tii ilaahay biniaadanka ugu abuurtay oo ahaa oo nolol macnale inay noolaadaan inta ay nool yihiin oo ay jiraan addoommo ilaahay inay noqdaan kitaabkiisa iyo diinta islaamka iyo xaqa uu soo dejiyey inay ku dhaqmaan inay maaragtay horumarintooda iyo inay cidda aan haysan ay gaarsiiyaan ay ka shaqeeyaan difaacooda iyo udhimashadooda inay ku noolaadaan inta maaragtay aan ku baraarugsanayn ku baraarujintooda inay maaragtay ugu yeeraan oo waqti geliyaan nolol noocaasa ay maaragtay geerida sheikhu ay gabagaba u tahay ilaahayna aan uga rajaynaynaa abaalmarinteeda aakharo iyo janno maaragtay aan dhammaad lahayn inuu maaragtay ku abaalmariyo maanta ama hameenka sheekha la dilayey ama asbuucii lasoo dhaafay ama beryahan saxaafadda dadka la socdaa waxay ka warqabaan dagaalada noocyada kala duwan ee wejiyada kala duwan ee dhulkii soomaalida keliya maxaan ku yidhahdaa ka dhacayey iyo tirada dadka ku dhintay waxaan markhaati ka wada nahay ugu yaraan boqol iyo konton qof oo soomaali ah oo saddexdii beriyo lasoo dhaafay dagaalo qabiil maxaan ku yidhahdaa meelo kala duwan ama asbuucii lasoo dhaafay ku dhintay dagaalo qabiil oo qaarna maaragtay casabiyad jaahiliya iyo ree hebel ay u dagaalamayaan qaarno dabaqoodhi itoobiya oo etoobiyana oo murtadiin oo kafara ay yihiin oo calanka etoobiya iyo calankii kaniisadda etoobiya inuu dhulka qabsado ay u dagaalamayaan ay ku dhinteen waxaa marka halkaa ka muuqata bini'aadanku horta geeri wuu ku xukuman yahay laakiin waxa macnaha samaynaya waxa weeye waxa uu ku dhimanayo iyo camalka iyo shaqada uu darteed u dhimanayo oo uu faraha kula jiro oo khaatimada u noqonaysaa waxa ay tahay arrinta muhiimka ah oo runtii farqiga samaynaysaa waa arrintaas sheekhu kuma uusan dhimanin dagaal qabiil iyo maxaan ku yidhahdaa xarbi jaahiliya kumauusan dhimanin shisheeye uu manhajkooda iyo aragtidooda iyo maxaan ku yidhahdaa rabitaankooda u dagaalamayo oo uu hormuud uga ahaana kumuuna dhimanin qadiyad uu leeyahay oo islaam oo uu aaminsan yahay oo maxaan ku yidhahdaa ab iyo isra uu haystay oo maxaan ku yidhahdaa ilaahay wuxuu xigmaddii abuuristiisa ka dambeysay ah buu maxaan ku yidhahdaa yuu sheekhu waqtigiisiina ku bixiyey una dagaalamayey sidaa darteed waxaan leenahay geeridu waa waa geeri laakiin asagu shahaado iyo maxaan ku idhaahdaa meeshii ugu sarraysay iyo martabadii ugu sarraysay ayuu maxaan ku idhahdaa gaaray oo ku dhintay noloshiisuna maxaan ku idhahdaa ay kusoo gabagabooday ilaahay naxariistiisa iyo jannaadkiisa ayaan maaragtay ugu ducaynaynaa oon u weydiinaynaa oon u rajaynaynaa insha allahu tacaala waa hagaag barnaamijka diiradda jimcaha ayaad la socotaan dhegaystayaal waxaan maanta ku eegeynaa istishaadka ee sheekh maxamed mire iyadoo aan iskortaag ku samaynayno mabda'a sheekha uu ifka uga tegay ee loo beegsaday shakhsiyaddiisa iyo waxyaabihii uu caanka ku ahaa haddaba aan eegno markan dareenka dadka soomaaliyeed gaar ahaan nagala socda baraha bulshada dal iyo dibadba dareenka ay ka muujiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshan waxaan ka salaamayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka koowaad marka labaad innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsida la qaybsanaynaa ummadda soomaaliyeed sheekh alwaalid maxamed mire jaamac kolley inuu nin gaala ku dilaana waa guul guusha la sheegaana waa ina adoo madhabkaada ku taagan aada godka la gashaa marka waxaan leeyahay gaalada iyo kuwa soo raacaba dhiiga shuhadada ayuu insha allahu tacaala diinteena ku darartaa inuu mawdku diris nalayahay doqonta moodaaye dabar go-yna meynay niman duuga baa nahaye dibna waynu xisaabtami ninkuu mala gudaayaa marka insha allahu tacaala dardaaranka guud ee walaalahaana waxaan leeyahay howl aad dhib u soo martay ood ku soo dhididay inaad deelayso gool iyo inaad dhibato mooyaane dhexdhexaad inaad aga tagtaa waa dhabcalnime halgalna dhaawac loogama tago dhimasha yeelkeeda assalaamu calaykum raxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamaya dhammaan walaalaha islaamka ah gaar ahaan walaalaha raadu alfurqaan intaa kadibna sheekh maxamed mire jaamac waan u ducaynaynaa insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala shahadiisa ka aqbalo shahaadada buu helay ilaahay baana ku irsaaqay wixii loo dhimanayay oo sheekhu intaas uu dhimanayay ama muslimiinta iyo dhammaan ololaha jihaadka ku jiro ee cadowga hortaagan hariyo habeen intay u socdeen oo raadinayeen waa intaas intuu raadinayana sheekh uu helay gaalaha maraykankana waxaan leenahay sheekh maxamed haddaad hesheen idinkuna insha allahu tacaala waa lidin dili oo rag baa har iyo habeen idin taagan idin- inay idin dilaan dhulka ilna jaraan oo maaragtay ay idin laayaan oo baktigiina ay jiidaan rag baa diyaar u ah intaas baan leeyahay sheikhuna ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto shahaada allah ka aqbalo in ilaahi subxaana watacaala jannat alfirdowsa ha geeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu Een, ilaahay subxaana watacaala haka aqbalo weli wilaayaadka islaamiga ah Een, gaaladan waxaan leenahay dee shuhadada dhiigooda uu ku bulaala jihaadka ee kuma istaago marka waxaa loo dilay diintiisa inuu maxay ahayd uu uu ku ad adkaa wixii loo dilay ayaa loo dilay xamse wixii loo dilay ayuu dhintay waana arkeenna ilaahay baana noo sheegay subxaana wa tacaala diintiisa ayuu bere la naqday wuxuu ahaa nin mujaahid ah nin ahlu dacwo ah waxaana loo dilayaa oo keliya diintayda ayaa ku dhaqmaa maraykan uu ku raaci maayo sida looma dili jirno dadka Ah, wixii nabi Max- nabi ibraahim dabka loogu riday ayaa asna loo dilay wixii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam magaalada marka loogu bixiyey oo godka oo u galay ayaa loo dilay oo ah diinka adigu diinkaada haysta ninka dhinta nasiib oo leeyahay wallaahi aad ba u nasiib badaya ilaahay shahaadada ha ka aqbalo ilaahayna ha u naxariista leeyahay marka tiraahdo insaan asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay shahaadadiisa allah ka aqbalo sababta loo dilin wax kale maahan waa muxuu diin maxaa diinta islaamka ugu gargaaraysaa marka insha allahu maanta waxaaba nasiib laba ninkii gaalo ay disho ama gantaal ha ku disho ama xabad ha ku dishe ninkii maanta gaalo ay disho ayaa nasiib le annagana ka dhalinyaro ahaan dalkeena waa lagu soo duulay dadka maanta diinka difaaciisa ma ahan ma- dadku wax anaa ka mid ah oo u baahana laakiin ilaahay subxaana watacaala ka rajana inuu safkaasi geeyo ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis qof walba codkayga dhegeysan ha iisoo ducey insha allah waxa maanta wax waliba fasahaadkiin hargihii uu goostay fisqigii iyo dulmigii wax waliba oo xadguduba gaalo iyo gaalo raacyo ay sameyn karaan way sameeyeen marka insha allahu tacaala ilaahay xaqan uu sugo jidka ilaahay jidkiisa ilaahu kuwa ku baxala naga dhigo waxay ahaayeen qaar ka mida ee dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee sheekh jaamac cabdisalaam siirada sheekh maxamed mire ee haddaan si anba qaadno waxaa ka mid ahaa oo bayaankana lagu caddeeyey inuu ahaa nin sacyi iyo dadaal badan ku bixiyey midnimada mujaahidiinta Ee taariikhdaas maxaad naga oran kartaa kaalintii midnimada xilligii la joogay muqdisho isugeyntii een, jabhadaha dabcan xumin buu ka ahaa ee, xisbigii marka odayaashiisuu ka mid ahaa aad iyo aad buu mataqaanaa dowr weyn ugu lahaa oo waxa weeye isaga iyo eh, kumandos cabdiqaadir kumandos labadoodaba way ka go'nayd in ummadda la mideeyo wayna halgan badan iyo dowr badan bayna labadoodaba ka qaateen maxaan ku idhahdaa sheekh xasan baa xoogay maaragtay dee ummad kale oo qaab kale u fikeraysa ay ku dheganayd oo isaga naftiisu maaragtay waxyaalo badanna ay ay isaga dheganaayeen sheikha sheikha een, anugu waxaan ka mid ahaa raggii aniga iyo sheekh balli iyo eh, sheekh badarkii shahyadi jiray allah u naxariisto shahaadadiisa allah aqbalo waxaan ahayn dadkii eh, inay jabhada isu soo dhadhaweeyaan maaragta xarakaadka uu ordi jiray baan ahayn oo dhex ordi jiray marka aad iyo aad bay eh, ay uga go'nayd in ummadda la mideeyo wahagaag ee sheekh cabdulilaah ee qofka ee sifadaas leh ee sheekh maxamed mire ee dhinaca kale madax ka noqday wilaayaadka islaamiga ah ee muddo ee azamaad aad u daran ay soo wajaheen sida abaarihii oo aad la socotay een, xajmiga ay lahaayeen iyo gurmadka laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah sida fatahaadihii iyo gurmadkii laga sameeyey wilaayaadka ee wa maxay tahay ee sababta maraykanka uu u beegsaday ee marka loo eego ee ilbaxnimada ay sheegtaan iyo maadaama ay ku doodaan mar walba in ee horumarka caalamka ay ka shaqeeyaan bini aadamka in la hormariyo ay ka shaqeeyaan maxay u beegsadeen een, mas-uulkii dhammaa ee shaqadaas وسؤال أدوين شيخ لماذا استهدفت أمريكا شيخ محمد مرع وأرن أدوين محي أوبكستي أمريكا شيخ محي أوبكستي وأرن أدوين أوبان إن بواقلة وقرأ أوبانتي لكن حوران كرنا شيخ وحي أوبكستي آه دورك يماري هرتا من نمانك مريكان ليلة هذا ما قالب دي نمانك لدى قالب من قالب ninka askariga oo furunta taagan oo xabadda shifka kala dhacaya waxaa uga daran iyaga ninka ninkaa soo diray ee soo tawjiihiyey ee moralkiisa soo dhisay ee caqiidadaa uu ku dagaalamay caqiida qitaaliya kusoo beeray marka sheekh wuxuu ahaa daaci maasha allah afartan sano khibradii uu dacwada iyo kusoo jiray ayuu arrintaa uga faa'iidaystay baan isleeyahay maraykankuna arrintaa iyagoo ka gubanaya oo ragga noocaas inay arkaan ma jeclo raggan soo saaraya ninka askariga ragga soo saaraya ee maaragtay caqiida qitaaliya ku beeraya wacajaltu ilayka rabbi litarda ragga gaadhsiiye heerkaas ee soo tawjiiya waa ducaad ducaaddaasuu ka ahaa safka hore kaga jiray sheekh maxamed mire ilahay shahadis ha ka aqbalo waxaa loo beegsadaa odhan karaa sheekh maxamed mire wixii loo beegsaday sheekh xasan albanna doctor xasan albanna oo ah ninkii ikhwaan almuslimiin asaasay kun sagaal boqol iyo labaatan iyo sideedii markay dee ikhwaanku ikhwaan ahaayeen ee jihaadka ay aaminsanaayeen ee shicaarkooda uu ahaa الله قايتنا رسول قدوتنا القرآن دستورنا الجهاد سبيلنا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا مركز رقاص الله بيك وحي الله دلي سيد قطب رحمة الله عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم مركو حنا دلدلاد اللي وقف لي أيام محمد ران لو دلي وحي لو دلي الشيخ عبد الله عزام يا شيخ أسامة بن لادن يا رقي حلكة هاي مارتي وزيرستان لو بيك سيد أبو يحيى الليبي cadiyatullahi liibi iyo raggii lamid ahaa ayaan isleeyahay iyo raggeenii de inaga ood garanaysaan saxadiina lagu beegsaday ama ducaad ha noqdeen ama qaade ha noqdeene abu subeer wixii loo beegsaday aadan xaashi ayro loo beegsaday loo beegsaday cabdillah cabdullah cabdullah nadiir loo beegsaday cabdiraxmaan xudeyfi loo beegsaday loo beegsaday almarwasi waxaan xusuustaa oo raba haddii waqtigu iigu saamaxaan ka hadlo aan rabaa jihaadkii afghanistan ka dhacay laba marxaladood buu ahaa marxalad waxaa lala dagaalamayay nimankii soviyedka la odhan jiray kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalka ilaa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalka tobankaa sano dagaalkii socday waa la iska celiyey waa lala dagaalamay laakiin laakiin waxaa lagu dagaalamayey xamaas iyo sofiyad baynu soo weeraray shuuciyana soo weerta iska dhicino baa lagu dagaalamayey ee looma bislayn oo caqiida qitaaliya laguma dagaalamayn taas waxaa daliil u ah markii sofiyadkii baxay oo la jebiyey oo uu qaatay maaragtay gogoshiisa qaatay waxaa weeye raggii dagaalamaya iyagaa hubkiisa kula jeestay iyagaa mooryaan noqday iyagaa muslimiinta ka badbaadi waayeen marxaladda labaad waxay ahayd marxaladii taalibaan ay xukumayeen afghanistan iyo maraykan soo duulay ee labaatan sano socotay marxaladda iyada ah ragga u babacdhiga maraykan waxay ahayn ragga cilmi iyo caqiida ku shaqeynay ahaayeen taalibaan luuqada urdooga ama luuqada bashto waxaa weeye dalabatulcilm dalabatulcilmi weeyaan marka raggii madaarisa ka baxay culimada ahaa bay ragga dagaalamay waxaa kalood ku biirisaa raggii cabdalla cazaam uu soo saaray macaahidii bishaawar iyo kaamamkii qaxootiga ee bishaawar u dhowaa macaahidii ka dhisnayd raggii ka soo baxay maxadu salmaan alfarisi maxadul aqaliyaad maxadul ansaar maxadu abu xaniifa maxadu dacwa maxadu umulqura macaahidda iyo kuwa kaloo aan tirin karin raggii ka soo baxay ayay ahaayeen ragga marka dambe maraykan babacdhigay oo dagaalamaya oo cilmi ku dagaalamaya oo ducaadaha oo shacabka wacyigelinayay oo waxay u dagaalamayaan dadka u sheegayay oo dadka caqiidadooda maaragtay inay ku sugnaadaan mabaadidooda ka dhaadhicinayay marka waxaan leeyahay sheekh maxamed mir waxay u beegsadeen saaxiibu mabda buuha nin soo saaro waa warshadii soo saaraysa ragga dagaalamaya ee furinta qoryaha la taagan buu ahaa raggii waxaa waxay loo beegsaday raggii loo beegsaday ibraahim alcawlaqi alcawlaqi iyo raggii loo beegsaday iyo xaaris annadaari iyo raggii reer yamaneed ee xulkaaya culimmada ahaa ayaa loo beegsaday sheekh waxa weeyaan marka nimanka waxaa uga daran askariga shafka xabadda kala dhacaya ee furinta taagan waxaa uga daran waxaa uga daran ninka oo soo raggaas warshadu ka soo baxayso oo tawjiihinaya oo caqiida alqitaaliya ku beeraya dee raggaasuna safka hore kaga jiray sheekho sidaa darteed ayay u beegsadeen ayaan isleeyahay maxamuud ugaas isla halkaas maxaad raacinaysaa jawaabtu mar kale way caddaho waxaan leenahay waxaa loo dilay aragtidii uu qaatay oo uu ku shaqaynayey oo uu ku dagaalamayay oo ahayd adduunkan iyo koonkan ilaahay baa abuurtay khaasatan dhulkan aan ku noolnahay ee bariga afrika iyo dhulka soomaaliyeed ilaahay baa leh mujtamacana waa mujtamaca muslima waxa keliya oo suurtagalka ah oo la aqbali karo oo ilaahay raalli ka yahay oo ay tahay in cid walba ay maaragtay ay yoolka u noqota waxa weeye kitaabkii ilaahay ee munasalkaha ee qur'aanku inuu waddankan iyo dhulkan iyo ardadan iyo koonkao dhan uu ka taliyo aragtida loo dilay oo maxaan ku yidhaahdaa cadaawadda loogu qaaday ee lagula kala dhintay ee lagu beegsaday waa aragtida noocaasa waa aragtida lagu dilay oo maaragtay lagu beegsaday rag asaga ka horreeyey oo qiyaado ahaa oo culummo ahaa oo maxaan ku yidhahdaa mujtamacan muslimka ah iyo ummaddan iyo mujtamaca soomaaliyeed iyo geeska afrika kaalin laxaad lahoo muhiim oo aan la dafiri karin ee runtii ugu jiray taariikhdana maxaan ku yidhahdaa dhiiggooda ku qoray iyo halgankii ay galeen iyo maxaan ku yidhahdaa meeshii maaragtay ay ay maaragtay ku baxeen waxaan xasuustaa labada kun iyo sideeddii wargeys la yidhaahdo middle east review ayaa wuxuu qoray article buu daabacay nin sharko kirmanji la dhaho uu qoray ciwaankiisu wuxuu ahaa xiriirka ka dhexeeya argagixisadii hore iyo argagixisada maanta marka muqadamada ciwaanka waxaan u malaynayaa inay ahayd wuxuu ku qasbanaaday inuu tacriifiyo yaa argagixiso ah ruuxeebaa fundamentalist ah ama islamist ah ama terrorist yaa lagu magacaabaya wuxuu xukumay markaa qof kasta oo aaminsan kitaabka qur-aanka iyo shareecada islaamku inay wadan kastoo muslima iyo adduunkaba ka taliso qof kasta oo aaminsano inuu fundamentalist terrorist uu yahay ayuu ninkaas maaragtay xugmiyey waana sida waaqica ah iyo maxaan ku idhaahdaa afcaashooda iyo taariikhdoodaba runtii ku cado runtaa hool aan la difiri karin weye arrintaa ayada ah marka iyo magacbixintaas iyo aragtida noocaasa weeyaan maxaan ku idhahdaa qodobka iyo cadaawadda iyo arrinta maaragtay lagu dilay ama darteed loo dilay sheekha wahagaag sheekh jaamac cabdisalaam ifka marka la joogo qof walba waxa uu ku xukuman yahay in uu geeriyoodo oo uu dhadhamiyo mowdka dadka qaar wax ay filayaan ayaa ay ifka uga tagaan oo tusaale ahaan qof dagaal ku jira dabcan waxa uu filayo in dagaalkaasi uu guul ka gaaro ama ugu dambeyntii uu ku baxo qofna waxa uu ku baxaa wax aanu filanayn in ay yacni ku iman doonaan sheekha ka waran sheekh maxamed mire iyo filashadiisa iyo waxa ay uga dhigan tahay shakhsiyan inuu ku baxo ee gacanta ee dowladda maraykanka oo iyadu ah hogaamiyaha diinta kiristanka ee xilligan waxay uga dhigan tahay fursad qaaliyahoo ilaahay ninkuu jecel yahay inuu siiyo oo nin walba uusan heli karin hadowga ilaahay qooqay oo ilaahnimada sheeganaya oo aan leh annaga wax naga sarreeyo on koomkaan u galnahay ma jiro ninkii isagoo ka soo horjeeda ku taga dee waa nin hadafkii koomkan u yimid dowrkii ugu weynaa ilaahay uu ku guuleeyey oo ku guulaystay weeye marka taas waa ninkii wax garanaya o dhan inuu tamaniyo leeyahay mooyaane in uu maanta maaragtay uu ka shakiyo maaha dad baa waxay ku leeyihin hadda cadowga xaggoodan ka soo galay oo markaas waa leedan hareerinaya waa dhimanaysaan oo dhammaantanno inaanu ku dhimanno cadowga gacantiisa waa waxaanu galab iyo subax ilaahay ka baryayna soomaa maaragtay innagoo haddana aan rabin inaan dhammaanayn rabnaa inuu xaqaani meel walba gaaro haddana qof walba lafihiisa inuu shahaado helo galab iyo subax ku ducaysanayaa marka waxay uga dhigan tahay inuu noloshiisa hadafkii koomkan u yimid meeshii ugu qaalisnayd inuu ilaahay subxaana watacaala uu ku aadiyey oo ka siiyey ayay ka dhigan tahay wahagaag qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay markana aan u baaqo qaar kale oo ka mid a dhegeystayaasha iyo shacuurkooda ku aadan mowduuca allah u naxariisto shaykh alwaalid maxamed mire jaamac taqabalahu allaahu min saalix alacmaal juhdiga iyo khayrka uu soo waday ilaahay ha ka aqbalo goob badanoo ladda ah isaga ku jiil ahaa maanta waxay ku jiraan safka gaalada allihii ka badbaadiyey safkaana alxamdulilaah alxamdulilah binicamihi tatimu asaalixaat dhankaana waan uga hambalyeynayaa maalin lagu jiro waqti tanaasul mooye iyo isku dhuldhigaal mooye wax kale aysan socon in ilaahay subxaana watacaala isagii jihaadkii iyo dariiqii uu ku saxay ku sugay ilaa uu alla kala kulmay allah ka aqbalan layna camalkaa shaykh alwaalid taqabalahu allaahu minhu saalix alacmaal ilahina waxaan ka baryaynaa in gaalada iyo cadowgooda jabiyo inta tabarta ay hayaana ikhtiyaalkaasi kusoo koobmay biidni illaah biidni illaah wayna jabi doonaan quustooda iyo waxay ka mid tahay markay qadrigan ay bilaabaan waxay ka mid tahay tabartaridooda dagaalkii tooska markay ku fashilmeen inay qadri iyo dhagar culummada kula kacaan waana howl hore u soo socotay ilaahay subxaana watacaalaan kaalmaysanaynaa naquulu xasbuna allaahu wa nicma alwakiil allaahuma akfinaa shara aldaalimiin waman macahum min almurtadiina ya da aljalaali walikraam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam haddana fikirkii ku dhiibbada maayo ahaa manhaj fayleka dhammadi manhaj oo hadda dahbi ah iyo ku dhammadi manhaj oo may ku dhammaday dad badan di-aatii ah guulana mayba isku dhe islaamkii leh sheekh mayba dhana sheekhayna alqaa'id almujaahid alwaali oo waaladkeegna mayba dhanaha raximahu llaahu وتقبل الله شهادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد iyo dadka lamidka oo dintooda naftooda waktigooda geliyeen siday u horumari lahayd kelimat allaahi alculya wa kelimat alkufri iyo sufla ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo juhdigaas uu bixiyey uu ka tegey isaga iyo wixii lamida waa arrin loo baahan yahay sheikheynana maaragtay ilaahay shahaadada ka aqbalo dee intay gaala joogtana maaragtay dee mujaahid ma daalayo waan sheekeynaa in shahaadada allah ka aqbalo dee waddadu mara maaragtay ha inagana inoo balan ah wahga kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaasha e maxamuud ugaas en, ugu dambeyntii xaggaaga weerarka e, lagu beegsaday sheekh maxamed mire ee maraykanka uu geystay waxa uu ku soo aaday ama ay ku soo beegeen e, ciidda krismaska iyagoo markaa muujinaya inay ku jiraan e, dagaal diimeed beegsigaas isaga ah marka waa maxay e, fasiraadda e, dhabta ah ee uu ka bixinayo dagaalka ka socda soomaaliya cidda uu u dhexeeyo horta waxaan aaminsanahay mujtamaca soomaaligu aqlabkiisu xaqiiqada dagaalkan ugu dambaynta inuu maaragtay ka warqabo ilaa xad oo xisaabtu meesha ay u socoto iyo meesha laga yimid iyo taariikhdu waxay tahay iyo xaqiiqada dagaalkan in maaragtay fahan laga haysto dhibaataduna ay meesha ay ka jirtaa ay tahay go'aankii fahanka noocaasa ama ogaalka noocaasa laga qaadanayay in maaragtay arrintu iyo dhibaatadu ay halkaa ka jirto ee arrin fahan la'aan halka maaragtay tan hore ka jirta een aysan ahayn maraykan dagaalkiisu iyo cidda uu kula jiro iyo sababaha uu kula jiro asaguna wuu caddeeyey cidda uu kula jiraana way caddaysay taariikhdu way caddaynaysaa waaqica iyo xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka maalmuhuna way caddaynayaan dadkuna way fahmi karaan oo waa xisaab hal hal lagu daray ah oo xaqiiqatan sidaa u fudud maraykanku maanta maamulada toddobada ah ee dhulkii jamhuuriyadda soomaaliya wixii loo bixiyey ka jira ama laga mudmuday dagaal inuusan kula jirin way cadda daliilka koowaad oo arrintaasu ay leedahay waxa weeye ciidamadooda horta marka koowaad iyo awoodda ay ku taagan yihiin asagu inuu tababaro mushaarkana ka bixiyo maxaan ku idhaahdaa wasaaradahooda inuu asagu dhisay cidda ka shaqaysana mushaarkeeda uu bixiyo talooyinkooda iyo maxaan ku idhahdaa istaraatiijiyada ay ku shaqaynayaan iyo cidda ay xirayaan iyo cidda ay daynayaan iyo cidda ay colaadinayaan inuu asagu go'aamiyo oo kula taliyo maalin walba inuu qolol yaryaroo hoos laga soo xirtay uu saraakiisha maraykanku ay maxaan ku irahdaa madaxda maamuladaas ee dabaqoodhiga ay shir kula jirto inay inta meel isla soo wada istaagaan ay wada qiraan inay rag walaala ah oo isku fikir ah oo isku dan ah oo maxaan ku irahdaa sidaa isugu lamaan oo aan kala maarmin inay yihiin ayaa maaragtay iyaduna daliil u ah suufiyadii khuraafiyiinta ahayd ee maxaan ku irahdaa malazanawi uu dhisay inuusan maxaan ku irahdaa inkastoo ay islaamnimo iyo maxaan ku irahdaa diin iyo wadaadnimo iyo culumnimo ay sheeganayaan inuusan dagaal kula jirinna way caddahay oo taariikhdooda tusayso hubkooda hubkooduu bixinayo oo dhaqaalahoodu bixinayo oo dhaawacooduu daaweynayo oo morally buu u taageeray wadaadada maxaan ku irahdaa labada kun iyo afar labada sanadkan bilowgiisii xamar shirka ku qabanayey shirkii amisoomta soo abaabushayna inuusan la dagaalsanayna waa maxaan ku irahdaa markhaati madoontoo xoogaagii diyaaradaha ay ku raaceen ama lagu kala diray asagu inay bixiyey ayaga qayb ka mid ahaa maaragtay ayaa qiraysay kuwa kale ee maxaan ku irahdaa cimaamadaha iyo koofiyadahoodu ay mudulka la egyihiin ee meelaha kale iyo magaalooyinka kale ka hadla ee diinta beenta ah sheegta inuusan la dagaalsanayna waa markhaati madoonta oo ammaantooda iyo soo dhoweysashadooda iyo taageeradooda dhaqaale ayaa maaragtay daliil cad oo aan la dafiri karin u ah cidda uu la dagaalsan yahay oo cadowga u ah oo aragtida uu kula dagaalsan yahay oo diinta uu kula dagaalsan yahay oo uu taariikhda iyo sooyaalka kula dagaalsan yahay oo uu og yahay dan kasta oo uu leeyahay oo caskari oo siyaasadeed oo dhaqaale inay ka soo horjeedaan oo meesha ay qabsadaan ay uga dhammaanayso maalinka iyo saacadda ay qabsadaan waa xarakatu shabaabul mujaahidiin iyo mujaahidiinta bariga afrika iyo caalamka islaamka guud ahaantii waa cidda uu maaragtay maxaan ku irahdaa meel kasta ku duqaynayo sheikhul waalidna uu maaragtay uu u dambeeyey marka arrintaa laga soo tago sida caadiga ah yacni cadowga muslimka iyo muslimiinta iyo islaamka cidda rabta inay ogaataa sida culummada islaamku ay oran jireen yacni waxay u baahan tahay keliya inay fiiriso seefaha cadowga iyo gantaalihiisa iyo daroontiisa iyo diyaaradihiisu maaragtay cidda ay ku wajahan yihiin sababta ay ugu wajahan yihiin oo cadaawaddu ay ciddaasu ku mutaysatay oo awooddii gaaladii dheerayd iyo kuwii dhowaaba ay maaragtay ugu wajahantaho ugu forarto sababta ayaa maxaan ku yidhahdaa ugu yaraan isweydiin iyo qofku inuu maaragtay jawaab u raadiyo runtii u baahan xaqiiqa ahaan soomaalidu way ka warqabtaa dagaalkani maaragtay waxa uu yahay caqli dadku ku fahmaana ilaahay waa siiyey maraykan iyo ingiriis iyo reer galbeed iyo gaalada caalamku dan ummad soomaaliyeed waddankan inaysan u jooginin una imaanin maraakiibtooduna aysan xeebaha u gaaf wareegaynin diyaaradahooduna aysan hawada ugu jirinin labaatan iyo afar saac toddobada maalmood ee asbuucii waxa ay daba joogaan oo ay ka shaqaynayaan oo dagaalka ugu jiraanu dan iyo aragti ayagu ay leeyihiin iyo yool ay beegsanayaan iyo cid ay cadow u arkaan iyo waxay diidan yihiin inay tahay waxay diidan yihiin oo ah shareecada islaamku iyo diinta islaamku iyo nidaam iyo dowladnimo dadkan iyo dalkan uu leeyihiin wadankan inay ka hirgasho sidaa darteed cadowgii iyo shisheeyihii uu u noqdo maaragtay mid hangool lagu qabtay laba ganood lahoo wax maaragtay irsaaqad iyo danuhu ay wadankan maaragtay uga qabsoomi waayaan oo ay kasoo geli waayaan yacni waxa uu kula dagaalamayo xarakat shabab almujaahidiin iyo alqaacide iyo culummada islaamka iyo sheikha uu maxaanku yidhahdaa uu hameen hore beegsaday yacni waa arrinta ayada ah wuxuu og yahay maanta yacni jilib iyo maxaanku yidhahdaa bu'aale iyo ceelbuur iyo meelaha la midka ah maraykan dantiisu inaysan ka shaqaynaynin khayraad inuusan ka guranaynin dhaqaale ahaan inuusan wuxuu rabo maaragta uusan ka samaysanaynin siyaasaddiisa iyo dimuqraadiyaddiisa iyo maxaanku yidhahdaa calmaaniyaddiisu inaysan ka shaqaynaynin dad cadow ku ah oo aan wax ictiraafa u haynin iyo wax xushmo ah oo aan sinaba ugu heemeysanaynin oo gaal maaragtay asagu hanuunin iyo maaragtay in xaqa lagu hanuuniyo u baahan ka aaminsan maaragtay inay maaragtay meeshaa ka taliyaan waxa uu diidan yahayna runtii kulana dagaashan yahayna waa intaa qof kasta oo aamina oo fikirka qaatana uu maaragtay kulana dagaali jiray hadda kadibna maaragtay uu kula dagaalami doono waa tahay sheekh jaamac cabdisalaam xaggaaga ugu dambayntii maxaa gebagaba ah maxaad ka odhanaysaa natiijada maraykan iyo muslimiinba ay ka filayaan dhiigga sheekh maxamed mire jihaadku waa ku bulolaa shuhadada dhiiggooda sida cawsku biyaha ugu baxo oo kale ayuu ugu baxayaa oo ugu bulaalayaa oo ilaahay uu barakaynayaa subxaana wa tacaala meel dhiig shuhaado ku daatay ilaahay ma dayacayo subxaana wa tacaala miro ayaa ka soo baxaya waxaa la yidhaahdaa xataa ru'yada oo kale iyo marka laga sheekeynayo haddii qof shahiidaha aad aragto ru'yo ku aragto macnaheedu waxa weeye meeshaas wuxuu tamaninayaa shahiidkii inay camalkii halkii ka sii socdo oo maanta ma arkaysaa uu saasuu mataqaanaa ruuxdiisu ay kugu soo noqnoqonaysaa oo wuxuu tamaninayaa qaabka u dhintoo kale in loo dhinto ayuu tamaninayaa marka waa ku bulaalaya mahana waa qarxayaa waa ku bislaanayaa waa ku baxayaa ilaahay waa barakaynayaa arlada uu dhiigga shuhadada ku daato subxaana wa tacaala waa hagaag sheekh cabdulilaah dhankaaga ugu dambayntii inta aanan dhegaystayaasha uga tegin dardaaranka sheekh maxamed mire maxaad ku soo gebagabayn lahayd beegsiga la beegsaday sheekh maxamed mire jaamac wuxuu inagu dhiirinayaa mujaahidiinta wuxuu ku dhiirinayaa mabda uu ku dhintay inay ku dhintaan maalintii uxud baa nin saxaabada ka mid ah markii shaydaan qayliyadoo ku dhawaaqay in nebigii ilaahay la dilay baa saxaabadii qaar baa hubkii tiiriyo iska ooyey meel iska fadhiistay nin saxaabada kamid ah kusoo baxay markaasuu ku yidhi war maxaa idin ku dhacaa meesha la fadhidaan waxay yidhahan nebigii baa la dilay wuxuu ku yidhi muutuu calaa maa maata caleyh war u dhinta nebigu waxa lagu dilay idinkuna u dhinto dagaalama marka waxaan leeyahay ragga maanta jooga wixii maxamed mere lagu dilay ee loo beegsaday iyo mabda uu ku taagnaa ha loo dagaalamo waxa weeye halkaas ha laga dab qaato halkaa taas waxay nagu dhiirinaysaa inaynu mabaadidayna ku dhegno marna gaalo warkeeda ina maqlo u dhegan oglaan marna maaragtay inayna caqiidadeena wax tazaczuca iyo maaragtay ka labalabayna inaan ka gelin iyo gorgortan taasayna ku dhiirinaysaa waxaa dardaarankiga uu yahay dardaarankiga wuxuu yahay oo mujaahidintoo dhan ku socda iyo dadka muslimiintaba ku socda nimankan gaalada ah waxa weeyaan waxaa inagu dhiirinaysa raggay dilayaan horta dimaa shuhadaa horta gaalada waa aqbiyaa caqli badan ma laha markay nin qaayada dilaan ama nin xula dilaan waxay isleeyihin khalaas shahaadkii indhahaad ku dhufateen waa indha tirteen oo indhihii dadka ummadda hagaysay baad tuurteen laakiin sheekhu door weyn baa haynoogu jire waxaan leenahay doorkii oo aadan xaashi cayre uu ciyaarayey kuwa abu zubayr ciyaarayey kii raggii kale culamada usaami ciyaarayey iyo cabdulla cazaam iyo ragga lamid ahaa rag baa meeshii kasii qaaday oo dhibishii jihaadka meeshii kasii horiyey oo kaba sii daray raggii ka cadcad baaba yimi oo waxaan leeyahay intay sameeyeen iyo in lamid iyo ka badanba sameeyey marka waxaan leeyahay waxaan ku dardaarmayaa marna horta inin inaan maaragtay gaalada doqonnimadooda waxay isleeyihiin haddaad nin doora xula oo holyaala aad dishaan jihaadka u gaabinaya arrintaa arrintaas waxa weeye arrin ay ku qaldan yihiin waa mujaahidiintana ma yaqaanaan xaqiiqa ma yaqaanaan gaaladu caqliba ma laha de ilaah baa noo sheegay caqliba lahayn laa yacqiluun caqliba ma laha nimanku marka waxa weeyaan inaynu mabaadida ku dheganaano wixii uu maxamed mare maarata madda uu ku taagnaa uu la kulmay isagoo ku taagan san ilahay ka rajaynayno inay inaguna aan qabsanno oo inagoo qorigeenna wadanno oo kitaabkeenna midigta ku wadanno qorigeena bidixda ku wadanno oo gaalada maarata iska dhicinayna inaynu insha allahu tacala ilahay la kulanno taasaa dardaarankayga ah naftayda iyo walaalaha kaleba aan kula dardaarmaya wehga kaasi wuxuu ahaa sheekh jaamac maxamed cuhmaan sheekh cabdulilaah dhegeystayaal markan waxaan idinku dhaafaynaa mid ka mida dardaaranada aan ka soo bixinay keedka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dadka muslimiinta guud ahaan waxaan u dardaarmaya allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisa sidoo kale waxaan u dardaarmayaa inay allah tabaaraka wa tacaala diintiisa inay bartaan ayna kuna dhaqmaan aada iyo aadna runtii waxaweye cadowgu wuxuu kala dagaalamayaan inay dadku diintooda fahmaan oo ayna ku dhaqmaan arrintaas marka waa inay aada iyo aad uga digtoonaadaan sidoo kale waxaan dadka muslimiinta ugu baaqayaa inay ka digtoonaadaan makriga cadowga uu maleegayo oo hadda waayaha ka socda waddankeena soomaaliya khaasatan iyo caalamul islaamiba arrintaas oo ah qaybqaybinta waddanka la kala qayqaybinayo waxyaalahan ay ku magacaabayaan maamul goboleedyada ay ku magacaabayaan waad ogtihiin dadka ee soomaaliya mar hore ayaa la kala qayqaybshay oo cadowga uu kala qaybshay shan qaybood u kala qaybshay laba mar hore ayuu horey usii qaatay intii soo hartay ayaa haddeer waxa weeye waxaa lagu wadaa kala qaybqaybin qayb badan oo hadda ka mid ah waxyaalahaas waa qaybqaybin cadowgu si ay ugu fududaato inuu luqma saa'iqa uu ka dhigto marka waxaan dadka muslimiinta ah ee ugu dardaarmaya inay ka digtoonaadaan qayqaybinta la kala qayqaybinayo waana afkaarta iyo muxuu ahayd siyaasadda cadowga ayaa waxay tahay qayb oo xukun ama waxaa la yidhaahdo fariq tasud marka waad ogtahay qofku markuu raba inuu hilib cuno cad weyn oo hilib hal mar ma liqi karo waxa weeye waa yaryaraysanaya qaybqayb buu u goosana marka waxa weeye tanina waxay ka mid tahay si ay waddanka ay u qaataan waxaan dadka muslimiinta ugu baaqaya inay ka digtoonaadaan wahagaag wuxuu ahaa mid ka mid ah dardaaranadii sheekh maxamed mire shahaadadiisa allaha ka aqbale eh oo aan maanta barnaamijka diiradda jimcaha uga warramaynay istishaadkiisa shakhsiyaddiisa iyo kaalintiisii jihaadka guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaannu mahadiha ka gaadho leenahay martida nagala qayb gashay sheekh jaamac cabdisalaam warsame aqoon-yahan maxamuud ugaas iyo sheekh jaamac maxamed cuhmaan sheekh cabdulilaah tan iyo barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها